أيا طالب العلم أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka waxbarashada oo xiliyadana kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan hadduu la qadaro toddobaadkan waxaan idinkugu soo gudbi doonnaa markaska umusalama ah oo ay wax ku bartaan soddon arday oo gabdho ah waxaan idiin soo gudbi doonnaa waraysiyo kala duwanna waynu la yeelanay qaar ka mid a ardayda bandhig ay ku soo gudbinayaan heerkooda waxbarasho ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbi doonnaa من وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقدر waa hagaag ku soo dhowaada mar kale barnaamijka waxbarashada wilaayaadka islaamiga ah oo ay maamusha xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa waxaa si dardar leh kaga socda xamalaadka cilmiga sharciga ah lagu barayo haweenka kuwooda waaweyn iyo sidoo kale kuwooda yaryar toddobaad weliba waxaan idiin soo gudbinaa madaraso ay dhigtaan haween himo sare u leh waxbarashada toddobaadkan waxaan diiradda saari doonnaa madaraso lagu magacaabo umusalama oo ay wax ku baranayaan soddon haween ah waxay ka kooban yihiin kuwa hadda baranaya qoraalka farta iyo kuwa maraya marxalad wanaagsan oo dhigta funuun ay ka mid yihiin xifdiga qur-aanka kariimka tafsiirka adkaaraadka fiqhiga tarbiyada iyo kuwo kale oo badan ugu horreyn waxaan idiin soo gudbinaynaa bandhig ku saabsan heerkooda waxbarasho bismillaahi raxmaan raxiim faadimo axmed jaamac ayaa magacayga la yiraahdaa madarasatu musalama ayaan dhigtaa waxaanan ka bartaa qur-aanka kariimka ah tafsiirka iyo ciddatu axkaam insha allahu alkariim haddana tafsiirkii ayaan aqrinayaa bismillaahi raxmaan raxiim xaamiim allahu aclam bimuraadiha ilaahi layiri tansulun qur-aan ka soo dejinsa min araxmaan araxiim allah raxmada caanlaha ee raxmada gaareen hal xaggeedu ka yimid kasoo degay kitaabu kitaab weeye fusilad kala saarahaya aayaatuhu aayaadkiisa qur'aana soo qur'aana carabiya carabi loo nisbeeyey liqowmi qowm ayuu u kala saaraya yaclamuuna wax garanaya bashiiran wa bishaarayn wa nadiiran iyo digitaan facaradu way jeesteen aktharuhum badidood fahum ayagoo laa yasmacuuna waxba maqlaynin wa qaaluu waxay dhaheen quluubanaa quluubteena fii akinati way xiran tahay mimaa ki tadcunaa noogu yeerisid ilaahi xaggiisa wa fii aadaaninaa dhegaheenna waqaruu maqal culays ayaa saaran wa beynanaa dhexdeena iyo wa beynanka dhexdaada xijaabun xijaab ayaa ahaaday faclam ogow inanaa anagu facmal camal fal inanaa anagu caamilu wa camal falayna qul waxaa tiradaa inamaa inkana ana anigu bashiiru midig haya ana mithlku idinkoo kale yuuxaa waa la ii waxyooda ilaya xaggayga inamaa ilaahakum ilaahin waa ilaahu waaxidu waa hal keliya fastaqimuu ku toosnaada ilaahi alle xaggiisa wastakfiruu dembi dhaaf weydiista weylu waxaa waadi naarid u sugnaaday lilmuskiin kuwii gaalada ahaa bismillaah magacayga waa umu asmaa waxaan dhigtaa madarasada umu salama tafsiirka waxaan kasoo bilaabay birbinaas waxaan maraynaa ilaa suuratu dukhaan marka waxaan rabaa inaan aqriyo suuratul axqaaf aayada ka mid ah bismillaah qul linow yaa ra-aytum iiga wara in kaana hadduu ahaado qur-aanka min cindillaahi alla agtiisa oo kafartum aad ku kufrisaan bihi qur-aanka u shahida uu markhaati kaco shaahida mid markhaati kacay min bani israa'iil ree bani israa'iil ka mid calaa mitli misaalka qur-aanka oo kale fa aamana uu rumeeyo wastakbartum aad ku kibrisaan aad kibirtaan in allaha alla laa yahdi ma hanuuniya alqowma qoomka aldaalimiina dulmifalay waqaala waxay leeyihin aladiina kuwii kafaruu gaaloobay liladiina kuwa ay ku leeyihin aamanuu alla rumeeya low kaana hadduu ahaan laha qur-aanka khayran mid khayr badan maa sabaquuna muusan nooga hormareen ilayhi xaggiisa waid waqti lam yahtaduu aysan ku hanuunin qur-aankan fas yaquuluuna waxay leeyihiin haadaa kan ifkun waa been abuurad qadiimun hore wamin qablihi hortiisa waxaa ahaaday kitaabu muusa kitaabka nebi muuse imaaman xaaluu imaam yahay waraxmatan naxariis uu yahay wahaadaa kana kitaabun kitaab weye musadiqun rumaynaya lisaanan carabiyan luqadiisuna ay tahay luqad carabi ah liyundira si ugu diga aladiina kuwii dalamuu dulmiga sameeyey wa bushraa ugu bishaaree lilmuxsiniina dadka wan wanaagsan in aladiina kuwii qaaluu yidhaahdeen rabbunaa rabbigeen allahu alle way uma kadib istiqaamuu toosnaaday falaa khoofun cabsi ma u sugnaanin calayhim dushooda walaahum ayaga ma ahan yaxzanuuna kuwa muruga ulaa'ika kuwaas asxaabuljannati asxaabta jannada khaalidiin xaalay ku warayaan fiiha dhexdeeda jazaa-un abaalmarin waa bimaa shaygii kaanuu ay ahaaday yacmaluuna kuwa camal fala magacaygu waa umu maariya waxaan jeclahay inaan soo jeediyo tafsiir waxaan soo jeedinaya suuratul khaashiya waa suurad maki ah labaatan iyo lix aayadood ayay ka kooban tahay bismillaah magaca alla ayaan ku bilaaba allihii arraxmaani naxariista guud naxariista allihii arraxiimi naxariista gaar ahaaneed naxariista mu'miniinta hal hee ataaka ma ku yimid nebi maxamedow xadiidu liqaasha'atan dawasho warkeeda wujuuhun wajiyaalo yowma-idin maalinta ayada qaashacatun dulaysan caamilatun shaqaynaysoo naasibatun daalan taslaa galaysa wujuuhda naara naar xaamiyatan kuleel badan tusqaa waa la waraabinayaa wujuuhda min caynin il xaggeeda ayaa laga waraabinayaa aanihatin kulul leysa uma sugnaanay wujuuhda allahum ayaada dacaamu wax dacaami ilaa min dariicin geedka dariica la yidhaahdo mooye laa yasminu waxma caliili geedkaas walaa yuqni mana deeqo min juucin gaajo xaggeeda wujuuhun wajiyaalo yowma idin maalinta ayada naacimatun waa kuwa nimcaysan lisacyihaa camalkeedana wujuuhda raadiyatun raaliya laga yahay fii jannatin janno dhexdeeda ayay ku sugantaha caaliyatin sarraysa laa tasmacu maqli mayso fiihaa jannada dhexdeeda laaqiyatan wax laqwi ah fiihaa jannada dhexdeeda caynu waxaa ahaatay jaariyatun il socoto ama dareerayso fiihaa jannada dhexdeeda waxaa ahaatay sururun sariiro marfuucatun la kor yeelay iyo wa akwaabun koobab mawduucatun la dhigdhigay iyo manamaariqu barkimo masfuufatun la safsafay iyo wasaraabiyu roogag mabatuutatun la fidiyey afalaa yanduruuna miyay fiirinayni ila libila geela kayfa siideebaa khuliqata loo abuuray acuudu billaah min shaydaan rajiim kitaabka kutaaba cindadu axkaam insha allah waxaan ku bilaabayaa wacan abi hurayrata radia allahu canhu allah ka ranay qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam laa yaqbalu allahu ilaahay ma aqbalo salaata axadikum axadkiina salaadiisa idaa axdatha markuu xadado xataa inta yatawadaa uu ka weysaysanayay wacan cabdullaahi bini camri bini caasi wa abi hurayrata wa caaishata radia allahu canhum allah ka ranoo dhammaantooda qaaluu waxay dhaheen qaala wuxuu yihi rasuulullaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalam wiilu waxaa halaag u sugnaaday lilcaqaabi oo minannaar cadaab ayaa u sugnaaday kuwa cirba qalalan بسم الله الرحمن الرحيم عمدة الأحكام وحكى أخريو باب الجامع عن أبي قتادة الحارث بن ربيع الأنصار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم متكين توكل على المسجد مساجد فلا يجلس يوسف فريسا حتى أنت يصلى وكتك ركعتين لو ركعت وعن, وعن زيد بن أرقم قال كنا وحنا نتكلم كوكوها اللي في الصلاة صلاة الأحد يكلم هل جرى الرجل وقف صاحبه صاحب كسول هل جرى وهو يسجى على جنبه دنع ستة في صلاة صلاة الأحد حتى أنت نزلت هي كسو دكتي وقوموا واستاجوا لله القانتين إذنكو آمسان فأمرنا وحنا الأمر بالسكوت آمسنان ونهينا وحنا الكريم عن الكلام هذا
magacaygu umu axmed markaskuna markasta umu salama inta waxaan kasoo jeedinayaa xadiiska xadiis arbiciin alxadiisu saadis xadiiska lixaad can abi cabdulaahi nucmaan bin bashiir radia allaahu canhu allah kala noqday nucmaan iyo abiis qaala wuxuu yihi nucmaan samictu rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam sala allahu calay wasalam rasuulka nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee yaquulu wuxuu yihi ina alxalaala xalaasha bayina way caddahay wa ina alxaraamu xaraamtana bayina way caddahay wa baynahumaa waxaa dhexdoodaada umuuru mushtabihaad umuuro soo eg laa yaclamuhuna kathiira min annaas dadka in badanoo kamida ma garanayaan faman qofkii taqaa ka badbaado shubha shubahaadkaasi faqad istabraa waxaa u badbaaday lidiinihi diintiisa wa cirdi cirdigiisa
magacaygu waa umuleylo markastana wuxuu umu salma waaya ee qur-aanka kariimka tafsiirka xadiidka tarbiya iyo adkaarta bismillaahi bismillaahi can abi hurayrata radia allaahu canhu ana rasuula llahi sala allahu caleyhi wasalam qaala mibari man kaana man qofki kaana haada yuminu ka rumaysan billaahi allah walyowmi alaakhir maalinta aakhir rumaysan falyaqulka qoolay kheyrow kheyr owmas layusmad isku camusoy waman qofki kaan haada yuminu ka rumaysan bilaahi allah walyowmi alaakhir maalinta aakhir rumaysan falyukrim ha karaamay jaarahu dirsjey waman qofkii kaan haado yuminu yuminka rumaysan bilaahi alla walyowmi alaakhir maalinta aakhir rumaysan falyukrim karame dayfahu martidiisa rawaahu bukhaari wa muslim sacaado meeqa sanaa jirta sagaal sano
markaska aad wax ku baratid magaciis maxaa la dhahaa ma taqaan umu salama
ee goorma ku soo biirtay meeqa sanaa dhiganaysaa hal sano
halka salo maxaa ku baratay waxyaabaha aad ku- aad ku baratay maxaa ka mid ah qur-aanka kariimka tarbiya alab acinka
hadda kitaab arbaciin ayaa haysataa minoo aqrin kartaa haa ma dhammaysa kutubka mise dhexu kuu maray dhexe meeqa xadiidaa ka soo baratay
wax badan ee inoo bilow bal xadiiska hadda akhrinaysid
أنا أبي على شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال قل إن الله على- كتب قولي على إحسان ولك على كل شيء شيء فإذا قتلتم الذئب والدنسان فأحسنوا قتل سنانكم دلا وإذا قت- وإذا ذبحتم الذئب والقريسان فأحسنوا الذبح سنانكم قوريا وليحدها في أحدكم أحدك شفرته توريس وليحدها راحي ذبيحته قوريس ee qur-aanka intee maraysaa
توبة suuratu tawba markaskan miyaa ku gaartay mise dugsiyo kalea kusoo dhigatay دوسي كلت hadda dugsiyo kale ma dhigataa mise markaskan keliya كان keliya ها السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu مقعد uma maariya سؤال تربية كسابسن إن أنكو ديان روا diyaar ayaan wahay weydiiyey ما معنى لا إله إلا الله macnaa laa ilaaha ila allah laa macbuuda bixaqin ila allah كم شروط لا إله إلا الله shuruudu laa ilaaha ila allah tamaaniyatu wahiya alcilmu alyaqiin alinqiyaad alqubuul alsidqu alikhlaas almaxaba alkufru bidaaquud كم أركان لا إله إلا الله arkaanuhaa wahumaa annafyu walihbaat ما معنى شهادة أن محمد رسول الله shahaadatu ana maxameda rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam daacatu fii maa amara watasdiiquhu fii maa aqbara wajtanaaba maa nahaa canhu wasajara wa an laa yacbud allaha ilaa bimaa sharaca ما عدو ما أمر الله به acdama maa amara allaahu bihi altowxiid ما عدو ماني الله عنه acdama maa naha allaahu canhu ashirk
بسم الله مقعد حفصة حسن بدك أذكار أو- دعاء الهم والحزن اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن عمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في في كتابك أو علمته أحدا من عندك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن, أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجل والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال intaas kadib idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa qaar ka mid a haweenka dhigta markaska umuusalama waxa ay kaga warameen heerkooda waxbarasho iyo halka ay hiigsanayaan magacaaga magacaygu uma axmed
soo dhowow markaskaaga magaciisa waxaad ku barataan bal warbixin inaga sii waa kuu dhawa magacaygu wax- mm, markaskana waxaa la dhahaa umu salama waxaan ku baranaa qur-aanka kariimka tafsiirka een, waxaan ku baranaa oo kale tarbiyad islaamiya waxaan ku baranaa axaadiis waxaan ku baranaa een, waxyaaba badan aan ku baranaa adkaar markaska yaa wax ku barta markarka waxaa wax ku barta dumarka dumarka wax ku barta marka aad iyo aad u sareeya markaskeena
markaskan ma guud ahaan dumarka degan saakowba mise waa xaafad gaar ah oo ka tirsan saakow mee xaafad gaara xaafada la dhoo biyooley aad u dumarka degana wax ku barto dumarkaasa wax ku barta marka si aad u wanaagsan uu dum- u shaqeeya markaskeena adiga ee, waxbarashadaada bal warbixin inaga sii goormay kusoo biirtay markaskan markaskan waxaan dhigtaa muddo hal sanaa waxbarashadana maasha allah aad u wanaagsanta wax badanaan ku baranaa halka sano ee kutubada aad dhigatay maxay nooga tilmaami kartaa
kutubadan dhigana waxaa ka mid a arbiciinu nawowi oo aniga aan dhigtay cumdatu axkaam iyo qur-aanka aan aan ka barta
intaada markaska soo gelin ka hor waxbarashadaada xilligaas iyo hadda bal isbarbardhig ku sameey had maasha allah haddaan ka wanaagsana waa hooyo guri iska joogtaa nahay waxna ma baran jirin hadda laakiin maasha allah aadaan wax u bartaa Ay, xilligee soo gashaa markas xilliga afar saacaan soo galnaa waxaan ka baxnaa lix saac intaas inta ka dhexaysa waa baranaa waxaan ku baranaa waa laba saacadood toddobaadka guud ahaan ma la dhigtaa waxbarashada mise qeyb ka mida waay ilaa waxaan sabdiga ilaa waxaan dhiganaa arbacada intaasaan ku dhiganaa magaca
umu asmaa markaskaaga magaciisa iyo waxaad ku barataan warbixin inaga sii markaskeena magaciisa umu salaamaa la yidhaahdaa waxaan wax kaga baranaa dhowr maadooyin ay kala yihiin qur-aanka kariimka maca xifdigiisa tafsiirka axaadiista tarbiyada islaamiya adkaar cumdatul axkaam
adigu meeqasanaa dhiganaysaa aniga sanad iyo xoogaa aan dhiganaya
sanadkas bal waxbarashadaada bal warbixinay naga sii maxaa iska kaa bedelay waxbarashadeeda aad iyo aad wax badan aa iskaga bedelay qur-aanka kariimka anigoo yaraan dhameeyey laakiin hadda ayagoo iga sii lumaya kitaabka waxaan go-aansaday inaan madarasada soo aado marka hadda alxamdulilah laba jeer camal waan ku dhameeyey marka maasha allah waxbarashadii aaday u sareysaa
markaska bal waxaad tafaasiil naga siisaa ardaydu ma hal martab hal martabad ma wax ku bartaan mise waa fasallo kala sareeya
maya way kala sareeyaan qof walba waxaa waaye mustawadiisu wax ku bartaa marka dhowr qaybood laba qaybood ama saddex qaybood camal waaye marka saasaa wax u baranaa adigu qaybtay ku jirtaa ana qaybta ugu horeyso aan ku jiraa
qaybta ugu horeyso waxyaabaha ay bartaan bal inoo tilmaamo
tafsiirka iyo cumdaha iyo qur-aanka kariimka inta badan
qaybta u hooseysana qaybta ugu hooseysa waxay bartaan tarbiyada islaamiya arbiciin iyo adkaar
guud ahaan tirada haweenka inta dhigta waa imise
waa soddon
soddonkaas dhammaantooda ma waxay ka wada socdaan degmada saakow mise waa xaafad ka mid a xaafadda biyoley xaafadda biyoley ka socdaan
himada sare waxbarashada aa u leedahay adiga bal warbixina naga sii
himada sare aan u leeyahay waa inaan wax barto oon dadka sii baro
macalimad inaa naqataa ku rajaweynta saasa saasaan ku rajaweyna
santahay magaca umu maariya
soo dhowow markaskaaga warbixin naga sii markaska anaga aad ayuu u wanaagsan yahay markaska anaga aad ayuu u wanaagsan yahay waana jecelnahay inaan wax baranana aad ayaan u jecelnahay waxaanan dhiganayaa sagaal bilood inta ka hor waxaan joogay xaafadda marna tuflaan ku maqnaa laakiin muddo soonfur intii ka dambeysay ayaa markiskan imaaday haddana aad ayuu u wanaagsan yahay inaan waxbaranana aad ayaan u jecelnahay
sagaalkaas bilood waxbarashadaada maxaa iska bedelay maxaa kugu siyaaday wax badan ayaa iska bedelay waayo qur-aanka inaan xifdiyo ayaan aad u jecla oon culeys ka saarayaa waxaan baranayaa kitaabka tarbiyatul islaamiya waxaan baranaynaa waxaan baranaynaa adkaar waana jecelnahay inaan aad u xifdino oo xifdiska ayaan aad ugu dadaalaynaa hadda si aan horumar u gaarno ilmaheenana aan u anfacno nafteenana aan u anfacno ma jirtaa fariin adi aad dirayso oo ku saabsan dumarka muslimaadka ah waxbarashadooda haa waan u dirayaa waxaan baaq u dirayaa gabdhaha mu'minaadka ee walaalaheena ee xaafadaha iska joogaan ee maalayacniga iyo maanta labaiyo tobanka intay dumaro isu imaadaan ay sheekaysanayaan ciidaha ay iska fafadhiyaan waxaan baaq ugu dirayaa inay ilaahay ka cabsadaan oo taqwo ay ku dadaalaan oo ay imaadaan madaarista aan lagu dhibeynin oo wax la barayo oo waxba aan laga rabin ay faa'iidaystaan ilmahoodana ay u faa'iideeyaan aakharadoodanna si ay macnaha hadhowtay ugu baxsadaan ayna shalaytoonin marka waxaan ugu baaqayaa gabdhaha mu'minaadka inay kasoo qaybgalaan madaarista
yaa wax idin bara idinka waxaa waxna bara anaga macalinkeena macalin xasan ayaa waxna baro ilaahay ha ka abaalmariyo sanadkausan ugu bishaareeyo
macalimiintiina ma waxay ka socdaan maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka mise waa macalimiin gaara oo meel kale ka yimid maya macalimiinteena waxay ka socdaan maktabka dacwada ay ka socdaan marka waa dacwo islaamiya magacaaga
magacayga waxaa la dhahaa umusahiib
umusahiib soo dhowow meeqa sana jirtaa
waxaan jiraa afartan iyo shan sano maasha allah waxaa ka mid tahay ardayda wax ku barta markaska umusalama
nacam mar ardadaasaan ka mid ah haye meeqa sana dhiganaysaa hal sanaan dhiganayaa hal sano ayaad dhiganaysaa markaska umusalama halkaska sano maxaa waxbarashadaada iska bedelay bal warbixin waxaa inaga siisaa ka hor intaadan soo gelin markaskan xaalkaagu siduu ku sugnaa iyo haddeertaan oo aad muddo hal sano waxbaranaysay alxamdulilah allah bay mahad u sugnaatay markiskan muddo hal sanahan joogaa markaan imaanayay hortii wax dugsi e ma aanan tegin aqoon ma aanan lahayn fiican salaada unbaan tukan jiray oo iska sasaxay anoo un iska boobsiisanayo meelaha kala bowsanahay ayaan kasoo saxday halkan unbaa iigu horeysay waxbarasho aan u imaadan usoo fariisto muddo hal sana aan joogaa alif waxmale ayaan ka bilaabay alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale juska saddexaad baa hadda ii dhammaaday wax badan baan ka faa'iiday ilaahay baa mahad iyo shukri iskale aad iyo aad baan mugdi igu jiray aan ooga baxa maasha allah qur-aanka saddex jus ayaad gaartay sad ii sheegtay qeybaha kale funuunta kale ee lagu barto markaska maxaa ka mid a waxyaabaha adi aad hadda wax un ka bilowday aniga waxaan wax ka bilaabay tarbiyat islaamiya iyo adkaar ayaan wax ka bilaabay labadaasaan wax ka bilaabay farqi farqi ma u dhexeeyaa xaaladda hore iyo xaaladda hadda aad ku sugan tahay ka gadaal markii diinta ilaahay aad baratay ilaa saddex jus oo qur-aanka kariimka aad baratay sidaad inoo sheegtay bal yacni qanacsanaantaada nafta aad ku qanacsantahay waxbarashada heerkaaga bal warbixin naga sii alxamdulilah ilaahayga islaam naga dhigay oo diintan macaanka badanna siiya ayaa mahad iskale qof indhaha isku hayaan ahaa qof indhihii kala qaaday baan noqday allah bay mahad u sugnaatay wax la isku maseeyo iyo wax la isu soo dhoweeyey midna ma ah
waayah macalimiintiina bal ka waran wax sidee wax idiin baraan alxamdulilah macalimiinta si fiican bay wax noo baraan si wanaagsan bay wax noo baraan dulqaad bay muujiyaan maxay ahayde way nagu dadaalaan siday wax nagu bari lahaayeen siday nagu horumarin lahaayeen bay ku dadaalaan annakana intii tabartanada inaan dadaalno ayaan jecelnahay alxamdulilah allah baa ku mahadsan waa tahay sidaa ii sheegtay waxbarashada xilli da-weynin ahaad ku bilowday natiijo hadda la taaban karo oo muuqatana waa ka gaartay sida waraysigaaga ka muuqatay fariin ma jirta aad u dirayso dumarka muslimaadka ah ee laga yaabo inaysan waxbarashada xilligan muhiimad fiican siinaynin fariin waan u dirhayaa qof kastoo islaam ah oo islaamnimo iyo iimaan uu ku dambeeyo waxaan u dirhayaa maxay ahayde qof indhaha isku hayo qof indhaha kala hayo isku mid ma aha wax la isku maseeyana ma ahan wax meel ku yaalla ma aqrin jirin waxba ma fiirin jirin haddana wax kastoo meel ku yaalla ama carabi ha noqdeeno ama qur-aan ha noqdo waan akhrinayaa oo waan kicinayaa maxay ahayde hami baa ii kordhay niyaa ii korortay wax la isku maseeyo ma aha gabdhaha muslimaadka waxaan ku boorinhayaa oon u dirhayaa inay ka qayb galaan madaarista oy guryaha kasoo kacaan ee cashirada kordhistaan wixii wax badan baa uga kordhi aqli baa uga kordhi hawaa uga kordhi iimaankooda kusii xasiliya kusii weynaani in fadhiga inta laga kaco wax la barto ilaahay la isku xiro ayaan u dirhayaa gabdhaha muslimaadka oo guryaha jooga magaca magaca uma maryan baan dhaha goormaad kusoo biirtay
muddo toddoba bilooda baan dhiganaya marska
ka hor waxbarasho ma ku jirtay haa waxbarasho baan dhigan jiray maxaa baran jirtay
qur-aanka kariimkaan baran jiray waxaan baran jiray kor madaarista waxbarashada goob noocee ah ayay ahayd
goob madaariso caadi wax lagu bartay ahayd xaggee ku taale
adwalaayaadkuma oolin laakiin degmada balaxa way ku taale
waayahay markaskan maxaa ku baratay
waxaan ku bartay tafsiirka qur-aanka axaadiista waxaan ku bartoo kaleeto kitaabka xusn muslim tarbiyat alislaamiyaan ku bartay waxaad ii sheegtay inaad meel ka baxsan walaayaadka wax kusoo baratay hadartaana walaayaadka waxbarashadiisa ay kuu socoto wax farqiyo aad dareentay ma jiraa haa waxyaalo badana aada u dareemay maxaa ka mid ah oo inoo sheegi kartaa
waa meeshaan markii aa wax ku baraysad walaayada islaamiga waxyaalo badanaa baranaysaa dad islaamka uu ku dhahayo guriga kasoo tag oo kaale waxbara arkaysaa laakiin dhulkaas markii aad joogtid waxaaba adaa wax barin kartid daarta adaa iska dhaafi kartid laakiin inta gabdho muslimaadoo ku imaanaya walaalay kaale waxbaro kaale maxaa la dhihi jiray cilmi faa'iidayso ku dhahayaa jiraan laakiin halkaas kama helaysid meeqa sanaa jirtaa
toban iyo toddoba sano
waxbarashada ilaa goormee jeceshahay inaad sii wadid insha allah ilaahi subxaana watacaala hadduu cimrigay gaarsiiyo inta ciidda liga hoos maranaa waan jeclaa inaan wax barto islaamkana wax u faa'iidaysiiyo
waahaga kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah haweenka dhigta markaska umusalama haweynu toddobaadkan ku soo qaadanay barnaamijka waxbarashada oo toddobaad walba xiliyadan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan intaasayaan guud ahaan barnaamijka ku soo gabagabaynaynaa kan mid la mida inta aan dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
لك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم